xildhibaan abwaan cabdirashiid yuusuf jibriil waa codeeyey xildhibaan aadan yuusuf aadan waa codeeyey doorashada guddoomiyaha baarlamanka oo saakay xilli hore abaaraad toddobadii iyo qadar daqiiqada ah ka bilaabatay xarunta baarlamanka puntland ayaa gashay laba wareeg waxaana xilkaasi isu soo taagay afar xildhibaan waxaana ku guuleystay in shanta sano ay soo socota uu hogaamiyo baarlamanka puntland cabdixakiim maxamed axmed xildhibaan cabdixakiim maxamed axmed xildhibaan cabdijamaal cismaan maxamed xildhibaan cabdixakiim guddoomiyaha cusub cabdixakiim maxamed axmed oo baarlamanka ka soo galay gobolka sanaag bari ayaa ilaa iyo shan iyo toban sano ka mid ahaa xubnaha baarlamanka puntland waxaana uu horey isugu soo taagay sidaanoo kale doorashooyin hore inkastoo lagaga adkaaday doorashooyinkaas cabdixakiin ayaa maanta u jeediyey xubnaha baarlamanka khudbad uu ku kasbanayo codadka xildhibaanada si la mid a saaxiibadiisii la tartamayey taasoo uu ku tilmaamay yoolkiisa fog qofka waxbaa kalifta sababtay u kaliftay inaan isu sharaxo guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland ee soomaaliyeed waxa ay u kalifay inaan isu soo taago jegada guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland markii aan arkay in goluhu u baahan yahay hogaamiye daacad ah ku sifaysan alle ka cabsi waddaniyad aqoon hufnaan xilgudasho dareemina kara culayska ay mas-uuliyadi leedahay kana shaqayn kara midnimada baarlamaanka markii aan arkay in golahu u baahan yahay qof hormuud u noqda ilaalinta iyo dhowrista dastuurka iyo qawaaniinta kale ee dalka u yaalla markii aan arkay in golahu u baahan yahay la xisaabtan dhab ah oo lagu sameeyo hay-adaha kala duwan ee dowladda markii aan arkay in golahu u baahan yahay midnimo wadatashi sinaan iyo furfurnaan markii aan tixgeliyey codsigii iyo rabitaankii shacab weynaha reer puntland dal iyo dibadda markii aan la tashaday cuqaasha salaadiinta aqoon-yahanka iyo dhallinyarada rag iyo dumarba waxaan go'aansaday in aan isu soo taago jegada guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland waxaan aaminsanahay inaan inaan leeyahay dhammaan sifooyinka kor ku xusan ee looga baahan yahay guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland waxaan aaminsanahay inaan xoogaal u ahay khibradna aan u leeyahay howlaha shaqo ee looga baahan yahay guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland yoolkaygu ama hadafkaygu waa in la helo baarlamaan ilaalinaya sharciga lana xisaabtamaya hay-adaha dowladda ee kala duwan una taagan ka shaqaynta danaha ummadda puntland iyo kuwa soomaaliyeedba una horseedi kara horumar tayo wanaagsan leh cabdixakiim maxamed axmed ayaa helay wareeggii labaad afartan iyo saddex cod oo ka mid ah lixdan iyo lixda xildhibaan ee uu ka kooban yahay baarlamanka puntland halka cabdijamaal cismaan maxamed oo ay isugu soo hareen wareegga labaadna uu helay labaatan iyo saddex cod waxaana isla markiiba guddoomiyaha cusub uu ku fadhiistay kursigii guddoonka kaasoo daqiiqado ka hor uu ku fadhiyey guddoomiyihii kumeel gaarka xuseen yaasiin xaaji diiriye oo ku dhawaaqay natiijadii tartanka guddoomiyaha cabdijamaal wuxuu helay saddex iyo labaatan cabdixakiin maxamed axmedna wuxuu helay afartan iyo saddex lix iyo lixdankii waa sidaa waxaa waxaa guddoomiyaha baarlamaanka ku guulaystay cabdixakiin maxamed axmed soo kaca cabdijamaal cismaan maxamed oo la tartamaya cabdixakiin maxamed ayaa soo dhoweeyey guusha cabdixakiin warka hore waxaan salaamayaa guddoomiyaha cusub ee golaha baarlamaanka dowladda puntland cabdixakiin dhoobo oo runtii aanu tartamay saaxiibkeena ah aad baan ugu hambadiyeynayaa guusha wanaagsan oo ilaahay uu ku guuleeyey saaxiibadana u doorteen inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka dowladda puntland waxaan rajaynayaa inuu insha allah bismillahi kariim si habsami ah oo wanaagsan oo ballanqaadkiisi ka mid ah uu ku daanjixin doono golaha annaguna aan kula shaqayn doonno oo aan ballan qaadayno inaan si habsami ah oo wanaagsan oo xeer hoosaadka iyo dastuurka labadaba waafaqsan aan kula shaqayn doonno insha allah bismillahi kariim annaga tartankayaga wuxuu ahaa inaanu wax ka bedelno golaha hadda aan joogno aan kusoo biirnay waxaan rajaynayaa saaxiibkay oo sanadkii shan iyo tobnaad hadda bilaabay oo ku guulaystay guddoonka inuu noqdo two thousand nineteen ilaa two thousand twenty three-ga inuu noqdo khibraddiisa iyo waayaranimadiisa naga soo horreeyey meesha uu kusoo hogaamiyo dadka waxyar kadib salaadii jimcaha ayaa la galay doorashada guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad waxaana guddoomiye ku-xigeenka koowaad loo doortay abukaate cabdicasiis cabdulaahi cismaan doorashada oo saaka bilaabatay xilli hore ayaa soo gaartay ilaa gelin dambe oo galabta ah doorashooyinka puntland oo soo mariyey hereer kala duwan labaatankii sano ugu dambeeyey ayaa midba midka kale ka adag tahay marka loo eego isbeddelka xilliyada nuux muuse birjeeb v o a garowe